waa tahay kulan wacan oo wanaagsan si kastoo maqalka radio cadaad ay idiin soo gaaranayaan galab wacan oo wanaagsan ayaan hawada in ka leenahay waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka galab wanaagsan xubintiisa la talin jacayl galab wacan oo wanaagsan ayaan hawada in ka leenahay alaba barnaamijka waxaan ku daahfurnaa mid ka mida kaalimaha sugaanta annagoo dib isugu soo noqon doono aan ku daahfuran
kunooshahay usoo boqolay intaan bukooday birtay ahaaday waxaad kunooshahay usoo boqolay intaan bukooday birtay ahaaday baabshi baabshi kubadigoobay barada diido birtay ahaaday markaad kunooshahay usoo boqolay intaan bukooday birtay ahaaday markaad kunooshahay usoo boqolay intaan bukooday birtay ahaaday jirka ku beeray boodka dhigii ku bahay adaygu beeray buuqa jacaylka beegtay beerka jirkii ku beeray boodka dhigii ku bahay adaygu beeray buuqa bildaan wanaagay hilaac baxayay bilka roobkay halmaadibaan kaqaabasaasay baadiyoobay hurdan madogto barkiinta hiise dabkayda baxsan maad badbaadin misoobasaasaad basray ku dhaafi bildaan wanaagay hilaac baxayay bilka roobkay halmaadibaan kaqaabasaasay baadiyoobay hurdan madogto barkiinta hiise dabkayda baxsan maad badbaadin misoobasaasaad basray ku dhaafi barada diido birtay ahaaday markaad ku nooshahay usoo boqolay intaanbukooday birtay ahaaday bildaan wanaagay hilaac baxayay biligta roobkay halmaadibaan kartaabasaasay baadiyoobay hurdanabogto barkiinta hiise abtayda baxsan maad badbaadin misoo bastaasaad basray ku dhaafi ku badigoobay baradadiida bestay ahaaday markaad ku nooshahay u soo baqoolay doobakooday bestay ahaaday ishaaradaydai barwaaqadayday badhaadadayday bilis qurxoon kasaabasaasay baadayoobay ruguna boogto barkii kahiirse nafayda baxsan maad badbaadin usoo bestaasaad basray ku dhaafi babshi babshi kubadi goobay barada diida dadkay ahaaday markaad ku nooshahay u soo baqoolay waa tahay intaas haddaan kaga soo noqono heesti cawaalo aadan ee baadshay baadshay kubadi goobay barnaamijka galabta intuu hawada ka jira waxaa si toosa idinkula socodsiin doona anigoo ah saabriin xasan maxamed saabriin sagal iyo faa'iso shariif xasan faa'iso soo dhawo
waa tahay saabriiney dhegeystayaasheena waxaa leeyahay galab wanaagsan idil ahaantiiba meel kastoo ay joogaan iyo si walba maqalkayga uu soo gaarayaba waa tahay galabta aan dhaho saabriine barnaamijka aada buu uxiise badan yahay barnaamijku waa la talin jacayl dhegeystayaal waa barnaamijkiini waa barnaamijkii aad sugayseen asbuuc oo dhan iyo asbuucyo oo dhan waxaa jira aan isdhihi karaa galabtay dhegeystayaal dhowrahoo sugaya barnaamijka oo isdhahaya tolow goormuu barnaamijkii soo geli doonaa hawada oo aad gudubsa doontiin la talintiina dhegeystayaashaas waan soo dhaweyn doonaa waan la talin doonaa aniga iyo weliba dhegeystayaasha kaleba waa ta
waad mahadsan tahay faa-isoy dhegeystayaasha lambarka taleefonka ay kaga qeyb qaadan karaan waa lambar furihiisu yahay afar eber shan labaatan iyo lix siddeetan iyo saddex waa lambar furihiisu yahay afar eber shan labaatan iyo lix siddeetan iyo saddex mar saddexaad haddaan igu celiyo dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta inaga mudan waa lambar furihiisu yahay afar eber shan labaatan iyo lix siddeetan iyo saddex
qalbigayga tan ku taale ku talaala hablahaaba ka tilmaamataan gacmooday nafsirkii dhaqankeena way jaxaaday waa tahay dhegeystayaasha qadadka telefoonka sida tooska ugu jira haddaan jaaniskooda siiyo dhegeystaha koowaad ee na soo wacay halo halow magacii halkaa naga soo wacayso halo dhegeysta waynu ku maqalnaa magacii halkaa naga soo wacayso dhegeystahaas qadka teleefonka ayaa ka go-ay soo noqodo nabad ayaan leeyahay dhegeystayaasha xige ee jaaniskooda haddaan siiyo dhegeystaha xige ee qadka teleefonka ku jira halo halow magacii halkaa naga soo wacayso وعليكم السلام مقعد هلكا نغا سو عيسو ولا waa tahay dhegeystahaasna qadka taleefonka ayaa ka go-ay faa-isay horta galabta imise waxaad noo wadaa isleeda soo dhow dhegeystayaasha waxaa la rabaa galabta faa-isa u badan la talin
waa tahay saabriine galabta waxaan la isdhihi karaa waxaa umasido adaan lagaa sugay wax sidis boobriyahan adaa maqnaa
marka waxaad leedahay galabta barnaamijka adaa ku cusub adaa lagaa rabaa wixii cusub waa tahay dhegeystayaasha qadadka teleefonada ku jira ayaan jaaniskooda sii doonaa halo halow magaci halka naga soo wacayso barnaamijka haddaa la socoto gudagal waa la talin jacayl galabta ma lagula talinayaa ma waxbaad la talinaysaa mise wakiil baa tahay soo dhawow gudagal dhegeystahaas qadka teleefonka ayaa ka go-ay soo noqodo nabad ayaan leeyahay dhegeystayaasha xigaadaan jaaniskooda siiyo dhegeysta ayaa qadka teleefonka si toosa ugu jiro halo halow magacii halkaa naga soo wacayso halow dhegeysta waynu ku maqalnaa magacii halkaa naga soo wacayso saabiriinay soo dhawow barnaamijka haddaa la socoto gudagal qodobada galabta ma la talin baa tahay ma lagula talinahayaa mise wakiil baa tahay ehe samidaana way joogtaa galabta
waxaan ku siinaynaa wiilka nin ka imaado meelaha furma eh waalidkii marka waa waalidkii aniga isku fahmi weyne walaashay marka ayay nagala fadhiyaan doonaya walaashay sabrina waxaad tidhi haddaanan qaldanayn wiilaan isjeclayn muddo shan sano ah aa si taan walaashay bacdigeed maxaa dhacay
kabacdii waxaa dhacay waalidkii inuu dhaho nin qurbaha ka imaan ku siinaynaa markaa dhahay u sheegay ninka aan jeclahay waxaa dhacday inay dhahaan wiilkaas mugteed ma ku siinayna ee midkaan aana kulana ayaan ku siinaynaa mana yeelaynaa halkaada ee waalidkay ugu dhaqmayaan marka walashii ee sida gudgoon oo yeela ayaan rabaa lagala sameeyo ee waad mahadsan tahay wiilka isaga cidda xiriir ma la sameeyey ma u tega
aasi u tagayda ma yeelayna dheheen gabadheena anaga u talina anagana jibsanayna qofkii u kuman anaga naqaanay dheheen anagana jibsanayna qofkaan bulada jibsanayna waa lagu gacan sayra
si wanaagsan walaashii waad mahadsan tahay faa'iso shariifna garabkayga midig bay fadhisaa faa'iso soo dhawow bal marka hore gabadhan waxay leedahay wiil baan muddo shan sano isjeclayn hadda waa shan sano hal iyo laba iyo waxaas maaha shan sano baan isjeclayn mhm bacdigeed waxaa dhacay inay reerkii keenaan wiil ee qurbaha ka yimid ay dhahaan wiilkan baan wadnaa midkan kaleetood wadidna annagaa ku dhalnay annagaa ku dhalnay aha maxaad kula talin lahayd
Ee, waa tahay saabriin ee aad baad umahadsan tahay gabadhaasna aad bay umahadsan tahay ee, waxaaba la isdhihi karaa su-aashu waa mid cad ee, miiska saaran een, waxaa la isdhihi karaa saabriine maadaama gabadhan wiil ay jecleed iyadu wiil ay wadatay waalidkeedna ay mid u keeneen dabcan waxaan dhihi lahaa midka waalidka ay ku keeneen raac oo waayo qofkan haddaad waalidka kaga go-do oo maanta raacdo waxaa laga yaabaa bir ka maalin hoosna kaa tago ku cidleeyo marka aniga ahaantayda fikirkayga waxaan dhihi lahaa midka waalidka ku keeneen raac asaa kuu qayr badan maadaama waalidiintaada intaan kusoo gaarsiiyo heerkan ku keena maanta ee wax kaa codsadeen ama inay ku siiyaan ay doonayaan inta badanna amarka waalidka een, dabcan saabriinay lama jabi karo marka waxaan dhihi lahaa gabadhaas walaashee kula tali lahaa een, iska dhaaf een, wiilkan aad jeclayn kasoo meesha jacayl yaallo oo qof aad jeceshahay si ee, dhaqsi aada ku ilaawi karin een, horta ay dhibaato tahay qof aad jeceshahay inaad ka tagto haddana waxaan dhihi lahaa een, maadaama wixii geedka go-anayaan oo waalidkii ay diideen een, hadalkaaga iyo hadalka wiilkiiba ee, waxaan dhihi lahaa een, meesha ugu dhawaa inaad iyaga iska raacdaa uun isaga laabataa jacaylkaasna uun meel uun bal qabso doonaa iska ilowdaa
faise waad mahadsan tahay n horta meesha hadduu jacayl yaalo wax adag wey haddana jacaylka qofka aad u qabtid waxaa kasii dhib badan midkaad waalidka u qabtid qof kastoo jeceshaa waxaad kasii jeceshaa waalidkaaga soo maa marka waxaan dhihi lahaa sabriin gabadha samidaya ee waxaan dhihi lahaa in badan horta waalidka xiriir la samee ku celceli hadday kaa diidaan ay kugu gacan sayraan ay ku yidhahdaan ilaaba ilaaba wiilkaan ma doonayno waxaan leeyahay meel looga boodo ma leh kaama fikir dheeri amarka weyladkana lagama tillaabsan karo marka sida ugu wanaagsan ama ugu habboon ee aad ku raaci kartid een samee haddii kaleetana waxaa marka hore horta intaadan aqbalin qofkan inaad nolola wadaagtid ka dhaadhici qofka lagu keenayo u sheeg inaad qof jeceshahay siyaabo badan u mar qofka halay bara ku dheh qofkii markii lagu bara la wadaag inaad qof kale jeceshahay qofka waa qof adduun kusoo noolaa jacayl wax ka garanaya laga yaabo inuu asaga xataa dad kale jecel yahay marka sidaa darteed waxaa ka dhaadhicisa inaad qof jeceshahay isaga dhankiisa ka mar waxaa laga yaabaa qofkaas lagu siin doono inuu isaga gacan kugu siin karo marka waxaan leeyahay sidaas dhegeystayaasha kale ee qadabka teleefanada ku jira haddaan jaaniskooda siiyo waqtigoyna kulaalayo owgiis halo halo magacii halkan naga soo wacayso magacii halkan naga soo wacayso walaalo
magacaygu waa mustaax maxamed xaafada bakiina mastaaxi barnaamijka waad la socotaa
si fiican walaashii ee soo dhawow n galabta mala talin baa tahay ma lagula talinayaa mise wakiil baad
salimi gabadhaas aa la talinayo oo iga horeysay walaashii mhm
maana wiilkahay wiilka oo hooyadaay aabbaha kuu keeneen iskaraa waayo haddaa u goodid waxaan nin waysoma beri danba waxaa laga yaabaa inaan kaaga tago idladaas midka hooyo aaba kuu keeneen iskaraa adiidha maadaama amta jaceelna ku jiro sax
isku sabir oo calafkaada misii noqdo ka dhaqoo dhiilaa
waad mahadsan tahay galab wacan oo wanaagsanna hawada ayaan kaa leenahay sida quruxda badan ee barnaamijka ka qayb qaadatana waan kaaga mahad celinaynaa ood gabadha ula talisay dhegeystayaal kale ayaa qadadka telefoonka sida toosa ugu jira hal halo magaci halkaa naga soo wacayso halow dhegeysto magaci halkaa naga soo wacayso ee cadnaan haddaa la socota barnaamijka gudagal qodobada n sorry n qodo waxaan ka wadaa barnaamij dhegeystaas qad telefonka ayuu ka baxay soo noqodo nabada ayaan leeyahay amaa careeda u guday caways cadalo cagalool hawees cagalool ku tumay
waa tahay weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka galab wanaagsan xubintiisa la talin jacayl oo maalin kastoo arbaca aad ka dhegaysataan radio cadaad oo dhegaystaha qadka taleefonka ku jira haddaan jaaniskiisa siiyo helo helo dhegaystahaas qadka taleefonka ayaa ka go-ay
gu guday hawees cagalool cagalool hawees cagalool ku tumay sidaan weli ahay caruur colli aan codkaaga garan carabkaadiga adiga kasalay
waa tahay waxbaa ka dhacay dhegaystaha qadka taleefonka ku jira haddaan jaaniskiisa siiyo helo helo magacii halkaan naga soo wacayso ee cadnaane barnaamijka haddaad la socoto gudagal ee mala talin baa tahay ma lagula talinayaa mise wakiil Mhm. ee haye maxaad wakiilka la tahay gudagal wiil bay isjeclaayeen aha ayada baa jecel haye ee si fiican inoogu bayaami si annaga iyo dhegaystayaasha aan kuu fahano haye haye waa tahay waxaan u fahmay een, wiilka anigaa jecel isaguna ima oga jacaylka mise way u sheegatay ee wuu ka aqbali diida waa tahay galab waxaana wanaagsan ayaan hawada kaale nahay filson faa'iso shariif ayaa garabkeeda fadhisa faa'iso waxaa laleeyahay meeshaan qof baa een, gabar baa wiil jecel bacdigeed wiilka maba ogaba gabadha jacaylka hadday u sheegato wuxuu leedahay walaalow walaalo iga daba har anugu jacayl iyo waxaas maaro ma haye bal qo- wax un ka dheh
waa tahay saabiriine waa mahadsan tahay inkastoo galabta hafhafyadaada ay badan tahay malaha ma garanayo fariinaa lagu soo diray miyaa baa qaale waa tahay marka saabiriine gabadhaas waxaan odhan lahaa ee tiri wiil een, dabcan gabadha wiil jecel ayaan ufahmay wiilkan wuxuu leegaa dabahar kuma jecliye marka koowaad horta saabiriine qof bilaadan ah oo oo jooga meel haddaanta u timaado tiraa waa ku jeclahay Wa- isagaaba kaa xisho ha haa de marka eh, qof haddaadba jeceshahay ama aad doonayso siyaabo kala duwan ayaa loo soo maray inta lala soo hor istaago lamid ah waa ku jecla adiga laftirkaaga saabiri ahaan qof haddii inta ku yimaado galabta kura waa ku jeclahay dabcan wax kalead u fahmayso waa ka aamusa waxsle qofku mawaalaya maxaa ka qaldan marka si aan gabadhaas waxaan dhihi lahaa walaasheeya intay jacaylka aan gadaal marsato wiilka een, u tagto walaaltinimo iyo wadaag een, hawo bilowdo dabcan xiriir walaaltinimo ah ha iskala samayso een, dabcan meelo kaloo laga soo maraa jiri maadaama ay jeceshahay iyose la hor istaagi waan ku jeclaa waayo qof maba yeela haddii aad tiraa waa ku jeclahay ilaa adigu aad dareensiido jacaylka aa u qabto een, marka waxaan dhihi lahaa gabadhaas wiilka u tag een, xiriir walaaltinimo la samee een, dabeetana markaa xiriirkaas walaaltinimo la samayso een, isfahantiin tartiib tartiib jacaylka uu sheego usoo dareensiiy ee durbaha kula boodin een, waa ku jeclaa marka ani saas aan oran lahaa marka koowaad gabadha xiriir walaaltinimo wiilka la samee dabeeta ee, markaas xiriir jacaylka uu sheego aad iska dhaadhicisa deyna walaaltinimada
ee waa sidaas filsa een, faa'iiso waad mahadsan tahay galabta waxay tihi hafyadaadaa badan la yaabka dunida qodobo lagu soo qaato keliya baabaryahan ag joogay galabta marka la talin jacayl waa lagu soo qaldaye maxaa leeyahay dhegaystayaasha iyo macal adiga ha ii qabanina dhegaystaha qadka taleefonka ku jira haddaan jaaniskiisa siiyo halo helo magacii halkaa naga soo wacayso wacalaikum salaam walaal soo dhawow magacii halkaa naga soo wacayso
walaashay adiga saabiriin iyo faa'iido dhammaanteen waa idin salaamayaa magacayga boqorada kaftanka micraaj xasan oo joogta xaafadda banaadir Ee, micraaja waanu kusoo dhaweyneynaa galab waxaana wanaagsan dhahwada ayaynu kaa leenahay
walaashay waan dhowahayeen galabta waxaan aniga la talinayaa een, walaashii iga horeysay een, canaan runtii galabta talintu inta kastoo aaday u badan tahay anigana gabadhaas ayaan la talinayaa runtii waxaan dhihi lahaa een qof aan ku jeclayn maladka dabadhex iyo adduunkanba sababto ah qofkaan haddii aad qof aad jece adaa qof aad ku jeclayn haddaan koo dhimaatid oo isku dheedid iyo waran waran waa ku jecel lahayo qofka dhanba isagaaba isku colaab isagaaba isku baktinaa mahano marka walaashay waxaan goorasku dhihi lahaa een runtii qofkaan aad adiga aa jecel tahay waa ku jecel ama lala soo hor istaago een runtii qofka markii aad jecel tahay xiriir kale ayaa lala sameeyaa xiriir walaansimaa ayaa buuxa een meelaa ka marsow iyo kisba qofka markaad jecel tahay marka waxaan ku dhihi lahaa qof qofka in bulaadda intaba soo hortaaga ma la dhaha waa ku jecelahay jacaylka qaarkiisna ayada ma la iska dhihi karaa oo wax kalaa ku jiraba waad mahadsantaha mixraajay galabta adigu wax la salina ma jiraan miya waxaad leedahay aniga qaybahii hore laga soo qaata la salintaydi iyo waxaygii iyo xoogaaga wakiilkan ka ahaayo horay u bixeen haa walaas walaashay haa ugu horeeyo aniga inkastoo jacaylka hadda jira aan ahaa geeska ahaynba balse lasalintayda way horeysaa dhihi karaa ee waad mahadsan tahay galab wacan oo wanaagsan ayaan hawada kaa leenahay sida quruxda badan ee barnaamijka ka qayb qaadanaysana waan kaaga mahad celin
marnaba kama maarmaye macaanu macaani macaanu ilo mid kale macaani macaanu macaanu ilo mid kale waa tahay barnaamijka haddaan si toosa ugu sii soconno dhegeysto ayaa qadka taleefonka ku jira haddaan dhankaas iyo faiso faiso soo dhowo
waa tahay saabrin aad baad mahadsan tahay dhegeystaha qadka ku jira haddaan soo dhaweeyo halo asalaamu calaykum waa tahay soo dhawo walaalo magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso nuuriyo joogta boran waa tahay waad la socotaa barnaamijka
aan la socdaa waa tahay nuuriyo barnaamijku waa la talin jacayl ma lagula talinayaa waxbaad la talinaysaa ma wakiil baa tahay soo dhawo balgalabtay
walaashaydi ka horeysa anaa was joogta aan la talin waa tahay
waxaan leeyahay nin nin la iskaba dawla jeedin sababta ku jeclayn waxaa ka jeclay aan iska dawla jeedin
waa tahay marka waxaan leeyahay qof aan ku jeclayn la iskaba dawla jeedin loo raaco
waa tahay waan filaa gabadhaas inay maqlaydo gabadhaas oo ay weliba wiilkaas ka hari doonto dabcan qof haddaad jeceshahay saabrirey dhaqsiyo loogama haran karo uun waa qof aad jeceshahay marka gabadhan waxaa faaise waxaan leeyahay anu galabta dadka ayaan la kala reebine si walaaltinimaa gabadha jacaylkeeda ha kusoo kasbato qofka een ha ka dhaadhiciso inay sharta la samayso walaaltinimo saaxiibtinimo bacdigeed ayaa jacaylku imaan doonaa Mhm. waa ku jeclaha horada ha ha midda kaloo jirta qofaad jeceshahay hore kama dhihi kartid waa ku jecla waxaan dhihi karaa gabadhaas hadday marka koowaad dhahday waa ku jeclaa maba jeclaba ha jacaylka dhabta si aan maba la sheegi karo waayo waxaas leed qofka aan dajac amuba kaa tagaaba saas waaye wax kasta uad u qabtid waad qarinaysaa ee soo dhawow galabtay galabta waa la talin jacayl horta adiga goormaa lagula talinaya faa'iiso
sabrina waxaad moodaa galabtayna igu degdegaydo qaybahana oo degdega galabta ay- dhankayga mo- marka aniga waxaa laila tilinaa laba kun labaatan iyo shanta
hadda laakiin ma suga shan sano kadib way waana tusoo noqon doonaa martiba mid kale nacda indhaha ka meermeerisa sidaa baan murugiyo mushkiladugu arka anigu markaan milicsiga xaq dhowr hablahu yara muujise marmad kale nacda indhaha ka meermeerisa sidaa baan murugiyo mushkiladugu arka anigu markaan milicsiga xaq dhowr hablahu yara muujise asdaamaan soo qalbiga jacaylku mataashayo marnaba kama maarmaye marnaba kama maarmaye macaanu macaani macaanu ilo mid kale macaani macaanu macaanu ilo mid kale asdaamaan soo qalbiga jacaylku mataashayo marnaba kale macaani macaano macaano ilow mid kale
kaaliladan way hadasho waxay tiri macaanow mid kale ilow raiisay farsamo yaqaanka wuxuu la jeegasa yaqaaneen bal dhegeystayaasha qababka taleefanada ku jira iyo jaaniskooda soo dhowe
waa tahay saabriney dhegeystayaal dhowr ayaa qadka telefoonka kasoo dhex muuqanaya anagoo farsamayaqaankana hadhow bal ku weydiin doona banaanka inkastoo gabadha ay ka hadlayso xaalad dhaba oo ay taagan marka dhegeystaha dhegeystayaal dhowr ayaa qadka telefoonka saabriney kasoo dhex muuqanaya hal iyo labo had waa tahay hal iyo labo haddii aan kasoo qabto inkastoo dhegeystayaal qaar ay fariimo soo diranayaan dhegeystaha
ee waa tahay dhegaystayaal ayaa fariimo soo diraya fariimahooda haddaan u akrino dhegaystahan wuxuu leeyahy waxaan joogaa xaafadda ee haraaley galab wacan oo wanaagsan ayaan hawada inka leeyahay waxaa laygala talinayaa wiil ayaan isjeclayn muddo saddex sana ah ee muddona waan la marka waxay leedahay faa-iiso iyo saabrin ha laygala taliya arrintaas een annagoo qodobada een dhegeystayaasha laba iyo saddex isku gaarsiin doona markaasna si jumla uga jawaabi doona ama uga fal celi doona dhegeystaha qadka teleefon ku jira haddaan jaaniskiisa siiyo halo halow magaca halka naga soo wacayso
الو السلام عليكم وعليكم السلام walaal soo dhawow magaca halka naga soo wacayso
طبعا هو ويل كان هو عايز يحيى عبد الرحمن ee cabdiraxmaan oo soo dhawow galab wacan oo wanaagsan ayaan hawada kaa leenahay barnaamijku waa la talin jacayl galabku ma lagula talinayaa mise waxbaad la talinaysaa
اي ولا لما كلمت بقى وضع جودي ان نقلها كده انا كلنا يا
ee gabdhuhu way badnaayeen gabadhaad la talinaysaa maxay ka cabanaysa
ها جود ما كان عندي يعني ويل بنتو لاي اصل ما كان تاس مش هتواجع على معنا ehe la tali
marka waxaan ku talinayaa in jacaylka siyaabo kala duwan loo marin leeyahay maogta mhm
marka dee waa ku jeclahay qofka inuu ka naxa waa loo yaabaa maogta sax
marka gabadhaas waxaan dhihi lahaa qofka qabiil isbaan mare meel kalaa ka dayato intadaa soo talina
waad mahadsan tahay galab wacan oo wanaagsanna hawada ayaan kaa leenahay dhegaystayaal dhowra ayaa qababka teleefanada ku jira anaguna dhankaas iyo dhextaalka barnaamijka mar dhow aadi doona hal iyo laba dhegaystayaasha qadka teleefonka ku jira haddaan jaaniskooda siiyo hal helo dhegaystahaas qadka teleefonka ayaa ka go-ay markaana waxaan aadaynaa dhankaas iyo dhextaalka barnaamijka galabta dhextaal barnaamijka waxaa noogu ahaan doonta faysal muniir iyo saxrakiin dhigaa ugu qurux badan tahay miamad dhigaa ugu qurux badnow mhm ka bogasho wacan
dhimaad nabarada u tahay akhlaaq dalgobaad u tahay dhiga qurux baad u tahay dhiga qurux baad u tahay dhimaad nabarada u tahay akhlaaq dalgobaad u tahay dhiga qurux baad u tahay dhiga qurux baad u tahay
noloshayda dhismaad u tahay kagacayda dhaxdinbaad u tahay gabasaxa cishqigaad u tahay u tahay gabasaxa cishqigaad u tahay noloshayda dhismaad u tahay kagacayda dhaxdinbaad u tahay gabasaxa cishqigaad u tahay u tahay gabasaxa cishqigaad u tahay
quruxda quruxda quruxda quruxda dalad baad u tahay dhaqanka cayn baad u tahay xidhaha dhowraad u tahay xidhaha dhowraad u tahay
dugashada bilbaad u tahay nabadayda dhagbad dhagbaad ku tahay dhibic iyo hays iyo hays hays baad u tahay dhibic iyo hays iyo hays hays baad u tahay
dawadadhayahaad tahay dabeel hablahaadu tahay dhadig xidibaadu tahay dhadig xidibaadu tahay
jacaylka dhismaadu tahay ilaashiin dhabaadu tahay iraga digdhaxaadu tahay iraga digdhaxaadu tahay
dawadadhayahaad tahay dabeel hablahaadu tahay dhadig xidibaadu tahay dhadig xidibaadu tahay
jacaylka dhismaadu tahay ilaashiin dhabaadu tahay iraga digdhaxaadu tahay iraga digdhaxaadu tahay
dawadadhayahaad tahay ilaashiin dhabaadu tahay dhadig xidibaadu tahay iraga digdhaxaadu tahay iraga digdhaxaadu tahay iraga digdhaxaadu tahay waa tahay intaas haddaan kaga soo noqono heestii dhextaalka barnaamijka ay noo ahayd galab wanaagsan xubintiisa la talin jacayl dhegaysta ayaa qadka si toosa ugu jira halo halow magacii halka naga soo wacayso
halka naga soo waa dalka koonfuranta tooland soo dhow
waa dhagax
barnaamij axmed oo soo dhawow barnaamijku waa galab wanaagsan xubintiisa la talin jacayl galabta ma lagula talinayaa ma wakiil baad tahay mise waxbaad la talinaysaa
waxaan soo wadaya jecel badan aan soo dhisayey oo gabar aan isjecleen laakiin aan isku meel joogin aan rabaa in lagala taliyo Mhm.
ta wax ka yeelaysaa
Eh, axmed oo sii faahfaahay waxaad doonaysa in lagala taliyo si innaga iyo dhegaystayaashuba aynu ku fahanno gabadhaadi waxaa ku nooshahay naga- macnaha muddo badan saddex saddex sano aad la socday maanta dambe waxay ku bilaaday moogtaa aniga isku meel ma joogno Mhm.
waxay joogtaa iyada magaalada muqdisho Eh, marka
Eh, maxaad aq- maanta dambe waxay ku bilaaday wi qofaa baratay iyo wax adiga wa ha maxaad caqabadoo kala kulantay hadday muqdisho joogto adiguna aad south africa joogtid Een, oo wa-
halo
maya caqabada qabta qabta facebook aa wax malawaas haye
hoogaa kala furma kartaa dadka internetka warka isku daran soomaali haye marka caqabad weyn aad kala kulmaysaa dabcan haddana istaan kadib marka adiga wax istaanka u weednay adiga muddo saddex sanaa ta- maalmihii ugu dambeed waxay ibilaaday iyo adiga ma fahmin waxaa wato oo adiga ma- ma- muqlaqa mukuqaanacsanin iyo waxay ibilaaday maseer walaalo saas wax u jirta ma ma ahan naag kale adimaa adimaa indha kale meli ma aqaan adiga sida isku dhaan ma taagan hadda xaqiiqina taaganahay waxaan sameeyna ma garanayo ayadana waaba dhimanayaa oo leeyahay adi maara indha kale malihi adigaa wax baray adigaa tahay qofka indha wax wax ii sheegay marka meel kale ma rabo hadda maashanada hadda duetile noqoto ma- facebook hadda iskala hadalna ama messenger iskala hadalna ama waxyaalahaas la iskala xiriiraya sida whatsapp iyo marka wax walbo duetile noqoto waa ku imaanaya deeaale saasa noo gelin marka ayaanta masharciisa marka waxaa rabaa in laga tago sidaan ku socon lahaa
Eh, waad mahadsan tahay marka waxaad leedahay caqabada ugu weyn oo jirta waa masayr oo iyada dhankeeda ka jira aa aa aa adigu eh, si taaca la cayna ma ka shakisan tahay iyadu inay xiriirro kala leedahay waa tahay faa-isooy en, dhegeystaan wuxuu leeyahay dhegeystaan wuxuu leeyahay en, gabadha eh, saddex sano muddo ah baan xiriir soo sameyneyna xiriirkaas markaan soo sameynayna isku meel ma joogno iyaduna waddan bay joogtaa ee, dalka soomaaliya joogtaa caasimadda dalka muqdisho een, aniguna waan ka maqanaa dan- dalka sidaa awgeed marka wuxuu leeyahay gabadhii afar iyo labaatan saac waxay wadaa ee, dad kalaad leedahay waxbaa qaldan shaki baa dhammaanayn marka waxaan leeyahay aniguna een, walaalay wax kale ma jiraan haa haweye naga daa dhibka maxaad kula talin lahayd horta
waa tahay waa mahadsantaha saabiriine markii loo eego wiilasha qurbaha jooga iyo gabdhaha een, dabcan soomaaliya jooga waxaa la isdhihi karaa dhibaato weynaa kala haysata marka een, waxaan dhihi lahaa wiilkaas maadaama uu yihi gabadhii in- in muddaa xiriir naga dhexeeyey saddex sanaan soo wada soconay een, haddana een, waxay keentay inay iga masayrto dabcan masayr camal Eh, dabcan masayrka maxaa keeni karaa laisdhihi karaa dabcan ay- waxaa laisdhihi karaa gabadhaas een, inay masayrka asaga ka aragto oo waxyaabo uu asaga ay dhib ay ku aragtay ka masayrtay marka wiilka waxaan dhihi lahaa maadaama saddex sana jacaylku soo socdo uu yahay jacayl dhiig iyo lafa iyo ruuxa ku beermay waxaan dhihi lahaa wiilka dabcan gabadha bal wax kastoo ay dhibsanaysa iyo waxaa masayrka keena bal inta dib u raadisa ka kada iyadana waxaan dhihi lahaa nawalaala iswanaaji wiilka un la- waa wiilka saddexda saniya soo waday ah, intaa dheeraadka ah bal adiguna waxaan dhihi lahaa masayrkan dib u dhigo waxaa laga yaabaa dad inayn ku dhex jiraa isku kiindira marka waxaan dhihi lahaa ad- adna gabadha la hadalo bal masayrka waxyaabaha ku kalifay een, weydii ee, iyana masayrto iyadana waxaan dhihi lahaa isdeji Ee, marka een, ani- faaiza waxaad leedahay ee, masayrka horta masayr wax masayr la-aan dhaca ma jiraan marka waxaad leedahay wax masayrka keenay Mhm. wixii masayrka keenay jooji aan kula talinaysaa wiilka Mhm. Ee, waad mahadsan tahay anigana si taalacayna waxaan dhihi lahaa wiilkaasaan kula talinayaa een, maadaama xilli wakti badan ay isu soo jeclaayeen saddex sano jacayl lasoo dhisaayo uu yahay jacaylkaas inuu ku talagalo maadaama uu yahay nin raga uu yahay wixii qoyska inuu dhiso waxa la isku jeclaanaya ay tahay in qoys la dhiso Ee, qoyskaas siduu dhidibada ugu taagi lahaa qofka hadduu shakisan yahay adaa shaki tiri kara Een, mana ahan in la isla joogo shakina ma baabi'iso shakina ma keento laakiin waxaa muhiima labada niyadood inay yihiin niyado isku kalsoon ee kalsoonidu waa wax niyada ka yimaada ama qalbiga ka yimaada ee sidaas baan kula talinaya dhegeystayaal ayaa qad- een, qadadka taleefanada ku jira faa'iisa dhege- een, dhegeystaha qadka taleefon ku jira haddaan jaaniskiisa siino halo halo magacii halkan naga soo wacayso dhegeystahaas qadka taleefonka ayaa ka go-ay waktigo aa saa idinoo kulaalayo awgiis kugu doortay kugu doortay kugu doortay dhegeysta ayaa qadka taleefonka ku jira halo halo magaca halkan naga soo wacayso
اه وهلا بداية تنفيذها ee xagga ay soo dhawow barnaamijka haddaad la socotid galabta mala talin baa tahay ma lagula talin hayaa mise wakiil
لطلنا
aha yaad la talinaysaa
وانا وانا اقول كلمة
aha
والله والله يا دوب انا شيء من زمان من انا وشيء maxaad kula talinaysaa
وين كان قوس معايا تبغى شو انا وضعه
waa waanu ka xunay dhegeystaad qabka taleefanka ayaa ka go-ay la talin wanaagsan bayna uga da dhegeystayaasha qabka taleefanka ku jira hal iyo labo ayaan sii doonaa gabagabada barnaamijka ayaanu taaganahay halo halow magaca halkaa naga soo wacayso walaal magaca halkaa naga soo wacayso
Abaa fartuun joogta gabarle.
fartuunay barnaamijkaad la socotaa
Waxaa walaal.
ee soo dhawow galabta ma la talin baa tahay ma lagula talinayaa mise wakiil
Maanta waa laga seenaya.
aha
Abaa wiil ama dad saddex muddo saddex sano aan jeclayn.
haye
Wiilka taal markaan fiirino weer weerkee jireen.
markaad jeclaydeen maxaa dhacay bacdigeed
Waan fiirino weer ku saddex.
aha
Weerkee jireen ayaan intaan ku fiirino.
waalidkii miyaa diiday mise adiga waalidkaagaa diiday
Weerkee ay diiday.
aha
Markii la kala leeyahay kaliyaan sanaaya baa.
ee waa tahay een, galab wacan oo wanaagsan ayaan hawada kaaleen nahay faa-iisoy meeshan su-aal adag baa taalla xilada gabadhan wiil baan muddo saddex sano isna soo jeclayn maanta jacaylka galabta saddex sano shan sano wax bilaa kuma jiraan ku kaygu waa intaan jiro intaan jiro wey ha intaan jiro la xisaabi marka sheegidiisa lagama gaaray waa dhegaystahan saddex sano waa isna soo jeclayn bay leedahay waan heshiinay inuu reer dhisana baan ku heshiinay bacdigeed waxaa dhacay reerkii waa loo tegay reerkiina way diideen maxaad kula talinaysaa soo dhowo
waatan dabcan een, waxaan fahmay dhegeystayaasi reerkeeda gabadhaas ayaa loo tegay dabcan reerkeediina way u diiday wiil waata macnaa waxaan een, inkastoo sabrinay een, galabtay een, diidmada waalidku ay dhowr jeer soo laalaabatay haddana een, gabadhan waan la talinaya dabcan waxaan anigu ahaanteyda kula talin lahaa E, dabcan wayba iska saaranta su-aasha ismiiska ayaa la isdhihi karaa een, waalidka kolley marna lama dhaafi karo qofkii waalidku kuusoo dooreen waa inaad raacdaa ayaan dhihi lahaa gabadhaas een, kan ee kale ay gabadha isjeclaayeenna bal jacayl jacayl saddex sano soo socday inkasta oo adag yahay haddana waxaan dhihi lahaa walaashay ee, dabcan waalidka taladiisa raac mar leyba waalidka taladiisa lama diidi karo qof een, inkastoo qof aad jeceshaa dhaqsiyo lagu ilaawi karin haddana waxaan dhihi lahaa een, jacaylkaaga ee, saddexda sana waxaa ka weyn jacaylka waalidka marka waalidkaaga adoo amarkiisa qaadanaya waxaan dhihi lahaa waalidkaaga iska raac kana iska iloow waa kaa
marka waad mahadsantahay faa-iisa galabta waxaad leedahay nagu dhankaas iyo waalidkaan la jiraa wixii isjeclahay iyo wixii waalidkaa jacaylkooda kasii weyn ha dabcan sabrine een, qofku markuu maxaa dhahay waalidka een, iyo een, uu ji- jiro qof kale oo jacaylkaala dhexay dabcan waalidka jacaylkiisa lama dhaafi karo ayaa la isdhihi karaa marka aniga waxaan dhihi lahaa jacaylkan kale inta ukaajisatid een, dabcan ka waalidka ka weyn inkastoo qof aad jeceshaada dhaqsiyo ku ilaabi karin xanuun ay tahay ee, haddana caqabad weeyaan wallaahi dad waalidkana waxaan kula talina galabta galabtirkoodaan la talinaya jacaylka iyo caqabad lagu noqon ee qof labada qof oo isjecel dabcan jacaylku waa waxa nolosha ee adduunka uu ku dhisan yahay ee waxaan dhihi lahaa laba qof oo isjecel fadlan yaa la kala eryin een, ha la isku daayo dab dadka dabcan dadka qaarkiis waxaa marmarka qaar ay u adeegsan karaan dabcan een, qabiil oo kale marka ani waxaan dhihi lahaa een, dabcan waalidka een, soomaaliyeed kula talin lahaa intii maqlaysa fadlan jacaylka ha la ixtiraamo yaan la kala ceerin laba qof oo isjecel jacaylku waa waxa nolosha adduunka ku dhisan tahay
Ee, waad mahadsan tahay faa-iisoy waana kaga mahad celinayaa ee, sida quruxda badan aad ula talinaysid Een, aniga waxaan leeyahay kaamana fogi kuumana dhowi waxaan leeyahay waalidkana waa la jiraa dadka isjecel oo saddexda sano ugu yartaana galabta waa la jiraa inkastoo arbacada dambe aan sugaya dad laba bilood isu soo jeclaa galabta jacaylka wuxuu dhaafi layaa saddex sano shan sano saddex sano shan sano marka waxaan leeyahay dadka sidaas isku jeclaa horta ilaahay ha ka dhiga jacaylkooda mid kheyr qaba oo lagu guul gaaro oo sanadaha soo socda ubixii dalka madaxda u noqon lahaa soo saara ee marka xigta waxaan leeyahay gabadhii u dambeysay ee tiri wiil baan isjeclayn bacdigeed cidduu u tegay waxaan leeyahay horta een, muhiim maahan qofka in ee, hore laga aqbalo laakiin qofka in waxaa laga yaabaa waalidku inay tijaabanayaan inta goor uu qofkaan horta inuu dulqaad leedahay in kaleeto tijaabiya inay tijaabi jirtaa laga yaabaa marka waxaan leeyahay wiilka hadduu ku jecel yahay adiguna aad jeceshahay waxaad ku een, ku noqnoqotiin ama haddayse caqabad kale ku hor oon sida caqabadihii hore laga cabanayay hadda ma hortaala gabadhan waalidka qof ii wada keliya waxaa jira waxay tahay qofkii aan israbnay baa la ii diida marka waxaan leeyahay waxaad sabrine mar haddii la diido dabcan nugu waxaan fahmay inuu qof kale lagu sii haa dabcan ay tahay maahan qof haddii laga laakiin maysan sheegin waxay tiri eh, saddex sano baan qof is soo jeclayn qofkii waxaan ku ballanay inaan isguursano bacdigeed waalidkii baa diiday marka waxaan leeyahay n waxay ila tahay aniga inay tahay in qofkan tijaabo lagu sameeyo tijaabadaasna haddaad kasoo baxdeen waa laydin sii ishelaysaan haddaad kasoo bixi weysaanna waad isweyneysaan marka waxaad ku noqnoqotaan inaad kasoo baxdiin imtixaanka laydinku wado imtixaankaas marka waad ka guli gerkartaan jacaylka asagaaba sidiisaba imtixaana nolosha waxaa la dhahay imtixaanay u badanta jacaylkuna waa qayb kamida silsiladaha silsilad kamida weeye marka waxaan leeyahay sidaas baan kula talinaya walaashay guud ahaan iyo gabi ahaan waxaa intaas ku dhan barnaamijka galab wanaagsan xubintiisa la talin jacayl way halkan inkala socodsiinayeen anigoo ah saabriin xasan maxamed saabriin sagal iyo faa'iso sharayf xasan barnaamij barnaamijkan la cayla intaan ku kulmi doono waxaan inkaga tegaynaa heesta idil barqaad
Thank you.
iga tan yeelo kaa dhowri lahaa haddaynaan isla baqayn runtii weel dhabahay waqtigu iyo iga lumine waxaad waday cabse